agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland xuseen macalin cali ayaa magaalada kismaayo ka daafuray xarumo caafimaad oo lagu talagalay inyo ka dhalan bilaantawiirka le xaruntan oo lagu daafuray xaafadda farjano gaar ahaan waaxda dalxiiska yaway baa harumoway horku ku duwantaa inya ka dhaxtaa la gaara gudaashay kaasoo si qurux badan oo casri aysan landhisay ankoreen wayba goobta ku hadalay ku kumid eh guddiga kaamamka lanfuri xarunto anigu waxaan ku hadlayaa magaca barakacyaasha degan dalxiiska anagoo ka kooban konton iyo lix kaam aad baan horta ugu mahad celinayna in loo furo xaruntan si wanaagsan baan ugu baahannahay waa run isuu u sheegay xarunta hore caafimaadka ahayd waa nugu yarayd hadda aad baan usoo dhaweynaynaa aad baan ugu mahad celinaynaa baahi badanna waa noo haysay wali waxaan jeclahay xataa in lagu sii badiyaba dhanka kale doctor maxamed sheeg aadan isku dawaa wasaaradda caafimaadka ee jubbaland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland xuseen macalin iyo weliba si wadajarayo faahfaahin ku biyena qayboya ka koobanta xarunta iyo muhiimadda hiyangleta bilaanta uurkale haddii aan wax yar ka bixinno xaruntan hooyada ee dhalmada waa gaarigan qurxoon oo aanu aragno iyo qaybo ka mid ah dhismayaal bannaanka ku yaalla oo la dhisay waxay bixin doontaa adeega dhalmada iyo adeega tacadiyadda hooyooyinka loo geystay bixin doontaa gaariga dhexdiisa yaa qol ah qolka gaariga dhexdiisa yaa lagu umuli doonaa oo gabdhaha ay ku umuli doonaan soomaaliyeed ama hooyooyinka ku umuli doonaan halkan waxaa yaallaay waa sariirtii koojkii dhalmada qaybtan gaarigii waxaan ku dhex jirnaa hadda gaariga gudihiisii waa koojkii dhalmada ama sariirtii hooyooyinku ay ku dhalayeen qaybtan waxaa ku yaalla qaybtii faraxalka uu gabadha uu nulsada ahaa ama midwayfariga markay hooyada ka umuliso ama hooyadaba hadday farxal u baahato meeshii lagu farxali lahaabaa halkan ku yaalla gacantayda midig waxaa ku yaalla meeshii qabayska oo hooyadu ay ku qabaysan lahayd ama mayrashada ama nadaafadda ayaa ku yaalla xaruntan oo muhiimad weyn u lah inay helaan dadka deegaankan dalxiiska degan waxay wax badan ka tari doontaa inay ka saacido hooyada iyo dhallaanka halka ay ka fogaayeen xurumaha kale ee dhalmada waxaana saafiskan loogu soo dhoweeyey si caqabadaha guud ee ka jira dalka iyo dowlad goboleedyadanaba in la yareeyo dhibaatada ka imaata dhimashada hooyada iyo dhallaanka haddii hooyada ay weyso meel ay ku dhasho si nabad ah waa meesha loogu diyaariyey umulisooyin ka dhalin lahaa oo si ay maamada ugu hesho saafis dhammaystiran waxaa idinkaa laydin keenay waxaa loo baahan yahay inaad ilaashataan oo aad ka faa'iidaystaan oo bulshada aad u geysaan masajkaas in xarun dhalmo oo ka dhow in meeshii la keenay haddii aysan jirin khatarkan haddaysan jirin oo hooyada soo wajahda laakiin haddii umuliso kale dhalmo ay u baahan tahay markii hore inta guriga umuliso loogu soo irtay kaga dhalin jirtay laakiin saafiskii oo dhowa halkaan loo keenay inay imaato halkaan looga dhaliyo muddo haddana meel yar ku nusata ay hesho haddii ay caafimaad qabtana gurigeeda loo celiya haddii ay xanuuno kale jiraan loo rifaagareeya isbitaalka waxaa la shaqayn doona ambulas oo ka qaadi doonto hooyada halkaan haddii ay xanuuno kale jiraan oo geeni doonto isbitaalka haddii ay u baahato oo kale qaliin oo kale hooyada halkaan ay ku dhali wayso stiil haddana waxaa diyaar u ah ambulas oo inta ka qaadaysa oo geenaysa isbitaalka weyn xarumo caafimaad oo gaaran ee inyo ka dhalan bilaanta uurkale iyo weliba la ku hirgeliyey magaalada kismaayo